halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeya ay ku qoran yihiin waxaa kitaabkan ishaaciya si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub oo shan iyo siddeetan goor baa lagu soo xiganayaa kutubbada kala duwan ee axdiga cusub ishaaciyah wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii nebi daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil
waxay inoo joogtay dhegaystayaal labadii aayadood oo xalay aynu idiin soo akhrinay waana aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan ee cutubkii koowaad ee ishaaciyah markaasoo ilaah uu ka dul hadlayey nebiga uu lahaa haddaad raalli tihiin oo aad dhega nugushihiin waxaad cuni doontaan dalka barwaaqadiisa haddiise aad diiddaan oo aad caasiyowdaan waxaa idin wada baabi'in doonta seefta waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay haddaba kitaabkan ishaaciyah laba hal baa had iyo goorba lagu caddaynaya waxaana weeye dawladnimada ama xukunka ilaah iyo nimcada ilaah haddaba inta ka harsan cutubkan koowaad ayaa ilaah uu isku taxallujinaya inuu soo jiito dadkiisa oo wuxuu siinayaa dadka digniin iyo talooyin wax ku ool ah waxaannu markaasi caawa meeriska kitaabka ka bilaabaynaa baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka koowaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah rabbiga ciidamada oo ah kan xoogga badan ee reer banu israa'iil wuxuu leeyahay way anigu nacabyadayda waan ka nasan doonaa oo cadaawayaashaydana waan ka aargudan doonaa oo haddaba gacantayda waan ku saari doonaa oo wasakhdaadana aad baan kaaga nadiifin doonaa waxaaga aan saafi ahayn oo dhanna waan kaa bixin doonaa oo waxaan kuu soo celin doonaa xaakinnadaadii sidii markii hore oo kale oo la taliyaashaadana waxaan ka dhigi doonaa sidii bilowgii oo kale oo dabadeedna waxaa lagugu yeedhi doonaa magaalada xaqnimada iyo magaalada aaminka ah yuhuudiya aayatiinkeedu wuxuu ku xidhan yahay sida dadku ay uga jawaabaan siismada ilaah ee cafiska iyo nimcada haddii ay doonayaan inay ka soo noqdaan dembiyadooda oo ay addeecaan ilaah wuu u naxariisanayaa oo wuxuu korkooda ku shubayaa barako hadday ahaan lahayd xagga ruuxa iyo hadday ahaan lahayd xagga maalkaba wuxuuna kaloo ka celin doonaa cadowgooda haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu haatan eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadaha toddoba iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waxaa qoran sida tan siyoon waxaa lagu soo furan doonaa caddaalad oo kuweeda soo noqdayna waxaa lagu soo furan doonaa xaqnimo laakiinse kuwa xadgudba iyo dembiilayaasha iskumar baa la burburin doonaa oo kuwa rabbiga ka tagana waa la wada baabi'in doonaa waayo way ku ceeboobi doonaan geedihii aad jeclaateen oo beerihii aad doorateenna waad ku qasmi doontaan waxaa tanu ay qusaysaa asnaamta waayo asnaamta ayay geedaha hoostooda dhigi jireen waxaana halka sanamku u yaal lagu wareejin jiray ama lagu xeeri jiray beer qurux badan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno baalka siddeed boqol siddeetan iyo lix ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka koowaad aayadaha soddon ilaa kow iyo soddon waxaa qoran sida tan waayo idinku waxaad ahaan doontaan sida geed caleentiisu dhacdo iyo sida beer aan biyo lahayn kan xoogga badan wuxuu noqon doonaa sida shootali oo kale oo shuqulkiisuna wuxuu noqon doonaa sida dhimbil ama danab oo kale oo labadooduba way isla guban doonaan oo lama demin doono iyaga ilaah siyaabo khaldan baa dadku ay u matelaan waxaana taasu ay keentay in uu cara kula dhex dhaco reer banu israa'iil oo uu xukun ku soo dejiyo haddaba taasu ma ahan sawir dhab ah oo ilaah runtuna waxay tahay in dembiyadeennu ay la mid yihiin waxa dabku uu qabsado oo markii aan danabka dembiga ku dhegno dab baa ina gubaya rasuul bawlos oo garanaya khatarta ay leedahay in ilaah lagu majaajiloodo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka koowaad aayadaha soddon ilaa kow iyo soddon waxaana qoran sida tan yaan laydiin khiyaanayn ilaah laguma majaajiloodo waayo nin kasta wax alla wuxuu beerto ayuu goosan doonaa haddaba waxaa intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii koowaad ee kitaabkii ishaaciyah haatanna waxaannu bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka labaad ee kitaabka ishaaciyah haddaba mawduuca cutubkan wuxuu quseeyaa oo uu ku saabsan yahay waxyi ku aadan maalmaha ugu dambeeya oo ka hadlaya boqortooyada ilaah iyo wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaba kitaabka ishaaciyah cutubkiisa labaad ilaa laga soo gaaro cutubka shanaad waa hal waxyi oo dhammaystiran waxaana cutubyadaasi lagu eegayaa maalmo aan ahayn kuwa yaga maanta waxaase ay ka hadlayaan maalmaha ugu dambeeya sida israa'iil ay noqonayso waxaanay noqonayaan qaran weyn oo ka kooban laba-iyo tobankii qabiil ee ka soo farcamay yacquub marka aynu ku guda jirno cutubyadaasi ayaa ilaah uu inoo caddaynayaa inuu ka hadlayo israa'iil oo iyaga laysku keeni doono oo waxay noqon doonaan hal qaran haddaba waxaa loo baahan yahay inaan laysku qaldin maalmaha ugu dambeeya ee israa'iil iyo maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda ilaah haddaba cutubyadan uga hadli maayo maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda oo waxaa cutubyadani ku qoranna ma saameeyaan kiniisadda bawlos wuxuu leeyahay kiniisaddu way qarsooneed xilliyadii axdigii hore haddaan arrinkaasi ka eegno warqaddiisii reer rooma cutubka lix iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad ayaa rasuul bawlos uu leeyahay haddaba ammaanuha u ahaato kan kara inuu idinku xoogeeyo injiilkayga iyo wacdiga ku saabsan ciise masiix iyo muujinta qarsoodiga oo qarsoonaatan iyo weligiis haddaba haddii ishaaciyah aqoon lahaa wax ku saabsan kiniisadda marka ma noqoteen wax qarsoonaa xilligii bawlos maalmihii bawlos ilaa maalinka maanta ah kiniisaddu waxay ahayd tan wakiilka ka ah in hadallada ilaah lagu wacdiyo dunida haddaba kiniisadda dunida waa laga qaadi doonaa wakhtiga hawada lagula kulmayo masiixa ishaaciya farriintiisan ku qoran cutubyada labaad ilaa kan shanaad waxay ka hadlayaan wakhti ka dambeeya kan kiniisadda waana maalinta marka ilaah uu imaan doono waana wakhtiga aynu ugu yeerno wakhtiga dhibka weyn uu jiro markaasoo ay soo dhowaanayso wakhtiga la taagi doono boqortooyadiisa bal aynu iminka eegno maaddada ugu horraysa cutubkan waxaana weeye mustaqbalka yuhuudiya iyo yeruusaalem si bal aynu wax uga ogaanno xaalkan ayaannu dhegaystayaal haatan eegaynaa kitaabka ishaaciyah baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka labaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan kanu waa eraygii uu ishaaciyah ina caamos ku arkay wax ku saabsan dalka yuhuudda iyo yeruusaalem markii ishaaciyah uu ka hadlayo israa'iil yuhuudiya iyo yeruusaalem wuxuu ula jeedaa dadka iyo deegaanka yuhuudiya waa reer yuhuuddah israa'iilna waa israa'iil yeruusaalemna waa yeruusaalem haddaba ishaaciyah ma ahan mid wax isku qasa oo hadalka maldaha laakiin wax waliba sida ay yihiin buu uga hadlaa marka way ahmiyad ballaaran tahay inaynaan wax maldihin si hadalka rabbiga ee aynu baafinayno uusan u dhib badnaanin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciya ah ayaannu eegaynaa kitaabka ishaaciyaah cutubka labaad aayadda labaad baalka siddeed boqol lix iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada saremari doontaa oo qurumaha oo dhammuna iyaday ku qulquli doonaan waxaa loo baahan yahay inaynu si taxadarla u eegno marka nebigu uu leeyahay ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda mar kale ayaan haddaba idinku leeyahay tani ka hadli mayso maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda waa maalmo ay soo baxayaan kaafirnimo xagga ruuxa ah rasuul bawlos wuxuu ku caddaynayaa arrinkaasi sida ku qoran warqaddiisii koowaad iyo weliba tii labaad ee uu u qoray timoteyos waxaanan haddaba ka eegaynaa hadalkii rasuul bawlos ee arrinkaasi uu kaga hadlayey baalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub oo rasuul bawlos wuxuu leeyahay laakiin ruuxu bayaan buu u sheegayaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ka fogaan doono iimaanka iyagoo dhegaysanaya ruuxa khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada haddaba tanina waxay muujinaysaa maalmaha ugu dambeeya ee israa'iil iyo maalmaha ugu dambeeya ee kiniisaddu inayaan isku mid ahayn welibana isku wakhti dhici maayaan haddaba maalmaha ugu dambeeya sida ku qoran cutubka labaad aayaddiisa labaad waxay qusaysaa wakhtiga dhibka weyn uu jiro sayid ciise masiixna shaaca ayuu uga qaaday xertiisa markii ay weyddiisteen wakhtiga dhammaadkiisa waana marka yeruusaalem la baabi'inayo maalmaha ugu dambaysa wuxuuna ula jeedaa wakhtiga dhibka weyn uu imaan doono wakhtiga dhibka weynu uu dhammaado ayaa waxaa imaanaya masiixa oo wuxuu dunidan ka taagi doonaa boqortooyadiisa qaybta koowaad ee ishaaciyah ka bilaabata cutubkan labaad ilaa iyo kan shanaad waxaa looga hadlayaa wakhtiga dhibka weyn uu dunidan ka soconayo iyo boqortooyada dunida laga taagi doono markii wakhtiga dhibka badanu uu dhammaado haddaba marka ishaaciyah oo ruuxa ilaah uu ka dhex hadlayo uu leeyahay ugu dambaysta buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada sare mari doontaa oo qurumaha oo dhammuna iyaday ku qulquli doonaan ayaa taasu ay ka micno tahay wax gaar u ah reer banu israa'iil oo imaanaya markii kiniisaddu dunida ka tagto haddaba ereyga buur sida ku qoran qorniinka ayaa wuxuu ka micno yahay boqortooyo ama xukuumad waxaanay ka micno tahay oo kale in boqortooyada rabbigu ay boqortooyooyinka dhulka ka wada sara mari doonto boqortooyada sayid ciise masiix wuxuuna noqon doonaa boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada waxyaabaha dalka israa'iil ka dhigaya meel xiisaddeedu ay kacsan tahay had iyo jeer ayaa waxay tahay in halkaasi laga xukumi doono boqortooyooyinka dhulka oo dhan mustaqbalka marka boqortooyada masiixa la taago isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa nebi daniyel wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii daniyel cutubka labaad aayadda shan iyo soddonaad ee baalka kun boqol kow iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa birtii iyo dhoobadii iyo naxaastii iyo lacagtii iyo dahabkiiba wada burbureen oo waxay noqdeen sida buunshaha meelaha wax lagu tumo dabeel baana la tagtay si aan meella loogu helin markaasaa dhagaxii ekaanta ku dhacay wuxuu noqday buur weyn oo dhulka oo dhan buuxiyey haddaba buurtaasi la sheegayo waxay u taagan tahay boqortooyada ilaah taasoo dhulka oo dhan qaadan doonta ama looga talin doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ishaaciyah ayaannu eegaynaa haatan cutubka labaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo dad badan baa halkaasi tegi doona oo waxay odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacne oo guriga ilaaha reer yacquub aynu tagne oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadkiisa oo innana waxaannu mari doonnaa waddooyinkiisa waayo sharcigu wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga rabbiguna yeruusaalem waxaan idinku leeyahay yeruusaalem waxay xarun u noqon doontaa dawladaha iyo diimaha sayid ciise masiix ayaa wuxuu ku fadhiisan doonaa carshigii awowgiis daa'uud haddaba waxyaabaha ku adkaan doona dadka dhulka ku nool wakhtigaasi waxa weeye inay doonista rabbiga soo saaraan waxay dooni doonaan ama baari doonaan inay bartaan jidadkiisa ay ku socdaan dariiqiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii ishaaciyah cutubka labaad aayadda afaraad ee baalka siddeed boqol toddoba-iyo siddeetan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan oo isaguna quruumuhu u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashyo warmahoodana manjooyin oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan waxaa halkan ku qoran oo nebigu uu leeyahay oo isaguna quruumuhu u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaanan doonaa haddaba wakhtiga marka zamanka uu dhammaado ayaa waxay noqonaysaa wakhti masiixu dadka u kala garsoori doono wuxuuna xukumi doonaa wakhtigaasi kuwo badan kuwo badanna waa la badbaadin doonaa isla wakhtigaas marka la leeyahay quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto ayaa taasu ay ka micno tahay in xukunka masiixa ee dhulka uu noqon doono mid xaq ah ha yeeshee wakhtigan la joogo taasu suuragal ma ahan waxaase suuragal ah hadalkii masiixa markaasoo uu lahaa nin xoog leh oo hubaysan markuu ilaalinayo barxaddiisa alaabtiisu waa nabadgelaysaa waayo haddii aadan wax aad leedahay ilaalinaynin waa lagaa boobayaa waxaa la mid ah haddii waddan la ilaalin kari waayo xuduudihiisa isna waa la boobayaa waana wakhti aad u xun wakhtigan waana wax dhib badan in la rumaysto in qofi uu keeni karo nabad dunidan waxaa nabadaynta keeni kara oo qura masiixa haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno iminka isla kitaabkan ishaaciya cutubka labaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan reer yacquubow kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne markii haddaba la eego mustaqbalka imaan doona ayaa waxaa hubaal ah inaan ku socon doonno iftiinka rabbiga waana sida keliya ee dadku ay nabdoonaan ku heli karaan markii aadan ilaah ka taxadaraynin waxaa hubaal ah inaadan nabad helaynin haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno baalka siddeed boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha lix ilaa sagaal waxaa qoran sida tan waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalihii bariga oo waa faaliyayaal sida reer falastiin oo waxay la heshiiyeen dad shisheeyayaal ah oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo qasnadooduna dhammaad ma leh oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardoodyadoooduna innaba dhammaad ma leh oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanamyo oo waxay caabudaan shuqulka gacmahooda iyo wixii ay farahoodu sameeyaan oo ninka hoose waa u foorarsadaa oo ninka weynuna waa isu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyin cabsida rabbiga iyo sharafta haybadiisaba dhagaxa ka gal oo ciidda kaga dhuumo reer yuhuudda ah waxay ku socon jireen fikrado cusub oo ay ka heleen dadkii karaahiyada ahaa ee bariga waxaanay ku dhex qaseen diintooda waxay soo dhoweeyeen wax waliba ee reer ashuur ay lahaayeen iyo wax waliba oo baabiloon laga isticmaali jiray iyo dhaqamadooda durbadiiba waxay la mid noqdeen quruumaha oo waxay caabudeen waxyaabo farahooda ay ku samaysteen inkastoo weliba ay garanayeen ilaaha baaqiga ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka baalka siddeed boqol toddoba iyo siddeetan ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka labaad aayadaha toban ilaa laba iyo toban waxaa qoran sida tan cabsida rabbiga iyo sharafta haybadiisaba dhagaxa ka gal oo ciidda kaga dhuumo bini'aadmigu indhihiisa kibraay waa la hoosaysiin doonaa oo dadka madaxweynaantiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga keliya ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadu wuxuu maalin u haystaa ku kasta oo kibra oo madax weynaada iyo ku kasta oo kor isu qaada waana la hoosaysiin doonaa ilaah wuxuu doonayaa in ninka kibirka badan la hoosaysiiyo oo kan ay la tahay inuu nafsaddiisa maarayn karo iyo kan u malaynaya inuu dunida ku xukumi karo ilaah la'aantii way dhici doonaan haatanna waxaannu eegaynaa dhegaystayaal aayadaha saddex iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan iyo weliba geedaha kadir la yidhaahdo ee lubnaan ee dhaadheer oo sare u baxa oo dhan iyo geedaha eelah la yidhaahdo ee baashaan oo dhan iyo buuraha dhaadheer oo dhan iyo kuraha sare u jooga oo dhan iyo munaarad kasta oo dheer iyo derbi kasta oo dayr leh iyo doonyaha tarshiish oo dhan iyo taswiirro la jecel yahay oo dhan oo kibirka bini'aadmigu hoos baa loo soo dejin doonaa oo dadka madaxweynaantiisana waa la hoosaysiin doonaa oo rabbiga keliya ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa dhegaystayaal aayadahaasi kore waxay inooga tusaalaynayaan in ilaah hoosaysiin doono dawladaha iyo dadka xoogagga ama ciidamada baayac mushtarka iyo farshaxanka wuxuu kaloo hoosaysiinayaa kibirka iyo isla weynaanta dadka wuxuu kaloo ilaah ka takhallusi doonaa diimaha beenta ah sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo nebiga uu ka dulhadlayo ruuxa quduuska ahi uu leeyahay sida tan oo sanamyaduna dhammaantood way wada baabbi'i doonaan weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka iminka waxaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan markii rabbiga uu u soo saro joogsado inuu dhulka si xun u gariiriyo ayay dadka cabsida rabbiga iyo sharafta haybadiisaba ka geli doonaan qorofyada dhagaxyada iyo gododka dhulka marka ay sidan tahay waxaa laynoogu celinayaa arrinkaasi markii aynu soo gaarno kitaabka muujintii oo ah kitaabka ugu dambeeya baibalka si markaasi aad isugu barbardhigtaan waxa ku qoran kitaabka ishaaciyah iyo kan muujintii ayaa waxa habboon inaan idin akhrinno kitaabka muujinta cutubka lixaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan oo boqorradii dunida iyo amiiradii iyo saraakiisha sare iyo taajiriinta iyo kuwa xoogga weyn leh iyo kuwa xoogga weyn leh iyo addoon kasta iyo mid kasta oo xor ahuba waxay ku dhuunteen gododka iyo dhagaxyada buuraha oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii nagu soo dhaca oo naga qariya kan carsiga ku fadhiya wejigiisa iyo carrada wanka waayo waxaa timid maalintii weynayd oo carradooda bal yaa awooda inuu istaago haddaba dunida waxaa ku badan oo aynu telefishinnada ka daawannaa sida xagga siyaasadda dhaqaalaha xukunka ama dawladnimada baayac mushtarka iyo fanka qabka iyo isla weyninka dadku uu sare ugu kacay waxaa kaloo sare u kacay diimaha kala duwan ee aan ku sallaysnayn ilaah ee dadku ay leeyihiin waxaan idinku leeyahay haddaba maalintu way imaanaysaa marka isla weyninka dadka dhulka lagu soo tuuri doono iyo marka ciise masiix dhulka lagu sarraysiin doono waxaa imaanaya marka dadku ay dhulka isku qarin doonaan inkastoo haddaba taariikhduna ay leedahay dadku dhagaxyada hoosteeda ayay ku noolaan jireen wakhti hore ayaa haddaba mustaqbalka kuwa isla weyn waxay noqon doonaan inay dhagxaanta hoose galaan haddaan horay idinku sii wadno gunaanadka cutubkan ayaannu haatan eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka labaad aayadaha labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaana qoran sida tan oo maalintaas dadka sanamyadooda lacagta ah iyo sanamyadooda dahabka ah oo ay samaysteen inay caabudaan waxay u tuuri doonaan jiirarka iyo fiidmeeraha si ay cabsida rabbiga iyo sharafta haybaddiisa uga galaan qorofyada dhagaxyada iyo qararka meelahooda dildillaacsan markii rabbigu u soo saro joogsado inuu dhulka si xun u gariiriyo ka joogsada bini'aadmiga ay naftiisu ku jirto dulalka sankiisa waayo bal maxaa isaga lagu tiriyaa masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin